بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كستي سين روغدان يو سي كستوني ديغايتان ولي بهود سين كلنا همين فإلها كدوادا برامج كولون كورسن qodobada barnaamijka kulanka warsan oo ukiisanka dheega doontan waa naga socdaalena siinkaha ay weliba ku mid aha dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo weliba iskaraxena dhisowka ciidan ilaaliyow heebo dalka soomaaliya haddaba may sheedi in dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalkiyo hataarantaasi iskarahan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan taasoo kale welibaysan dheegi doontana maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba sheegay intii isbaarooyin qabiila iyo hakabadenga waddada xiriiryaasa wallaweyn iyo afgooye weli saas oo kale uuse kahan jabay intii gacmo lisla gala doono mardhow oo dhanka maamulkana lanfiiri doonna qaab qabiilhanyo aan dagaalamo doona maysheni intii maamulka degmada wallaweyn iyo hata si sheegan intii mardhow galantiyo ku hadala doonan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taas oo kale welibaysan dheega doontana kulankiinka horreeye ee xasiliyowka ammaanka oo ka furmi magaalada beledweyne hataba mayshenia anti maamulka hirshabeelle hata ku hadala arrintaasi isla marahantaasna xilligan ha ka beega barnaamijka kulanka warsan iyo kakubawada doontan maamulka degmada berdaale ee gobolka bayna weliba sheegay intii xab cusub iyo isugu doonaan ammaanka degmada berdaale iyo waddada xiriiryaas awdinli iyo degmada berdaale maysheni anti maamulka hata dhanka ammaanka ku hadala xilla maamulka degmadaasi uuse sheegay anti ammaanya ita degmada berdaale barnaamijka kulanka warsan ya uu kukukubogodi doontan somalilan waliba shaaciday wala horsulun wada hadallada soomaaliya iyo somalilan haddaba mayayin barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta barnaamijkan diusus dareer waliba siinla dareeri doone anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan wingiisii doone saaxiibkayga maxamuud ha ka dhowaada markel iyo markele barnaamijka kulanka warsan hamiignimo khamiisa galahaytuu arbaaniye baahayta taarigdan iyo ka eedanta afarta bilo toddobaad ee luulyo sanadka labada kun toban iyo sideedka saaxib yaal weli dhugunsatana qodobadii barnaamijka kulanka warsan anka winay magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada maxamuudu wali siinkula hadlaayna seetun isee dhibic lama aalada satellite iyo live streamkana adduunyada meel kastiisan ku roogdan iyo si toos ee barnaamijka kulanka warsan kula dareerta ku bilaabay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka waliba iska raxayna dhisowka ciidan ilaaliyow xeebo dalka soomaaliya shira sacado badan qaadadii iyo weliba wasiirada amniga maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda amniga gudo dowladda federaalka soomaaliya dood dheerku kuweeldhadeena dhisowka ciidan ilaaliyow xeebo dalka soomaaliya shirkan weliba shir guddoomiyaayey wasiir ku-xigeenka amniga gudo xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdinaasir saciid welina ku qiib galay wasiirada arrimo wasiirada amniga maamul goboleedyada dalka sida puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland weli kale oo roogay xubno matalaayi maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil quburo ku ah ammaanka xeebo dalka soomaaliya dood dheer kureed ah weliba wasiirada amniga iyo iska rahayna heliis is-afkasow eh oo markaasi laka dhisow ciidan ilaaliyow xeebo dalka soomaaliya walin war murtiyeedkii shirkaasi ha ku bahi war fidyeenkan akhriyey wasiir ku-xigeenka amniga dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdinaasir saciid maruuse ku hadlaayay weliba hadalyey ku mid tahay bismi illahi raxmaan raxiim waxaan marka hore salaamayaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga wasiirada sharafta le iyo agaasimayaasha inooga yimi maamul goboleedyada taliyayaasha ciidanka wasaaradda amniga agaasimiye waaxidyadooda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa marka labaad inaan u mahadnaqo wasiirada sharafta le iyo tiimka la socda ee maamul goboleeda nooga yimi oo waktigooda u horay shirkii aan maanta ku qabanay wasaaradda amniga in ay nagala qeyb galaan in aan danta dalka iyo dadka ka shaqeyno annagoo aan rabno inaan isku afgarano kuna heshiino qaabka aan u dhisan lahayn ciidanka ilaalada xeebaha badda soomaaliyeed waana ogsoonahay baddeyna soomaaliya dayac badan baa ka jira hadday noqon lahayd khayraadkeedii oo ay si kutrifel ah ay doomo ka socda dowlado shisheeye ay kalluun sharci darra ah ay uga gurtaan dhibaatooyinna ay ku qabaan shacabka soomaaliya meel walba ay joogaan dadka kalluumaysatada ah waana ognahay tabarta shacabka soomaaliya maanta ee doonyahooda ay kusoo qaataan in markaasi maraakiib ka waaweyn ay dusha ka maraan ama dhibaateeyaan iyo in dhallinyaradeena soomaaliyeed oo aan isleenahay mustaqbalka jiilka cusub ee ummadda soomaaliyeed iyo dalkaba inay tahriibta ku badan tahay iyo inay khatarta badda ay naftooda u hurayaan ay ku badan tahay iyo inaan ka hortagno ururada argixisada ah adeegsiga ay adeegsanayaan badda soomaaliya oo bad iska furan noqotay iyagoo kala soo dego hub gobolada qeybtood kuna dhibaateeya shacabka soomaaliya kuna gumaada arrimahaasoo dhan markaan aragnay waxaan istusnay in ka howlgalno ama derdergelinno howlaha dhisidda ciidanka ilaalada badda soomaaliyeed annagoo markaas taladii aan ku celinay hoosna kasoo bilownay islana gorfeenay wasaaradaha amniga maamul goboleedyada shirkeena wuxuu soconaya saacada aada u fara badan waxaana isla garanay dood badan iyo aqoon iswadaarsi wax isweydiin iska qancin kadib waxaan isla garanay heshiiskan isfahanka ah oo halkan ku qoran oon aan akrin doono taariikhdu maanta waxay tahay waa saddexda bisha julaay two thousand eighteen waxaan iskugu nimid wasaaradda amniga heer federaal iyo heer maamul goboleedyo waxaana laga wada hadlay arrimo ku saabsan dhisidda ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa la isla gartay qodobada hoos ku qoran in qodobka koowaad wuxuu yahay in la sameeyo ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliyeed oo ah heer federaal iyo heer booliska ilaalada xeebaha ee heer maamul goboleed waxaan ogsoonahay shirkii london ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in arintaasi heshiiskaasi uu horeeyey iyo shirarkii lagu qabtay nairobiba intaasna annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha amniga ee dadaal badan ku bixinaysay shirkan uu yahay shirkii labaad aan u qabanay maamul goboleedyada arrimaha aan kala hadlaynay ilaalada xeebaha badda qodobka labaad wuxuu yahay waxaan magacaabnay guddi farsamo oo ka shaqeyn doona soo diyaarinta siyaasadda wax walba waxay u baahan yihiin in marka hore la gorfeeyo siyaasad loo sameeyo istraatiiji qorshaan qorshe aan u sameyno iyo iyo horumarinta ciidanka labada heer ee aan kor kusoo xusnay kulmi doonana bishii hal mar si ay howlahooda u dirdirgeliyaan guddigaasi waxaan ugu talagalnay bishii hal mar in kulankooda uu dhaco iyaga oo rabo la rabo shaqooyinkaas aan halkaa ku qeexnay inay qabtaan lana aan xisaabtami doonno hirgaleen wixii aan u dirnay waxaan rabnaa in insha allahu tacaala ay arkaan shacabka soomaaliyeed shaqo la qabtay aysan naga noqon inaan shirno keliya ama inaan war saxaafadeed soo saarno waxaan rajaynaynaa marka guddigaasi in uu noqdo guddi shaqadiisa si fiican u fushada una qabsada qodobka saddeaad wuxuu yahay in la helo khubaro aqoon u leh howlaha amniga badaha badda oo si dhow ula shaqeeya guddiga farsamada oo kor ku xisan waxaan u baahannahay waxaan leenahay ciidan aada awood ulahaa baan lahayn waagii dowladdeena jirtay oo badda ilaalada badda ahaa oo oo aada awood ulahaa waxaan laga maarmayn marka raggii joogay waagaasi oo khubarada ahaa raggii cilmigii badda yaqaanay raggii siyaasadda iyo sharciyada yaqaanay inaan helno taasaan marka iyadana aan ku dhiirigelinay in la helo qodobka saddex afraad wuxuu yahay masaafada iyo baaxadda badeed ay ka howlgelayaan labada ciidan ee heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaa ka go-aan gaari doona golaha amniga qaranka waxaan ogsoonahay shirka golaha amniga qaranka in la qabto dhowr bilooba mar waxaana jeergareeya madaxweynaha maxaa cabdullaahi farmaajo iyagoo ay kasoo qayb galaan maamul goboleedyadoo dhan dowladda ama xukuumadda nabadii nolol mar walba waxay diyaar u tahay wax walboo la sameynayo in lagu saleeyo wixii aqoontii dadka soomaaliyeed ownershiibnimadana ay lahaato dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda iyo dadka mas-uuliyiinta u ah markaa annagu taa ka duuleyna ayaa waxaan u reebnay go-aanka ugu dambeeya inay iyaga ka gaaraan inta iyo shaqada markaasi iyo qaabka ay noqonayso labada ciidan sida u kala shaqayn lahaayeen shirkaasi iyaga lagu go-aamin doonaa insha allahu tacaala inta ka horeysana guddiga ayaa laga rabaa insha allah in ay waxaa hoolaha noocaasi usoo fududeeyaan madaxda qaranka soomaaliyeed
sidaas sida sida fiican oo shirka uu socday aadan uga helay soomaalinimada ku jirtay sharafta ku jirtay waxay muuqataa dadkaaga inay majuura noqdeen ay sujiidkii iyo ay ka weynaadeen shirkan wuxuu ekaa shir kudayasho u baahan sida loo hadlaayey barnaamijka la sameeyey aad iyo aadaan ugu faraxsanay intaas mideeda kale wixii la sheegi lahaa wasiirkaas sheegay idinkana aadan idiin soo dhaweynayaa waxaan rajeynaya shirarka dambe u imaanaya inay kasii fiicnaan doonaan wakti badanna aan soo heli doonno idinkana waa idinku mahad celinayaa wasaaraddana waa u mahad celinayaa wabilaahi tawfiiq shirkan waa noo xiran yahay
bulshokaab sbeshaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee bulshakaab
beer adablea lanki badrooniku ahoo boboodi i galey misgabanku kabaaha bahaan bu edhabeedea bulshakaab hosbital lanki beledkay kiyaalo bulsho i dheeraday baantisa baadagoodee beledka lanka bahawna bashuuq dhebadoakaas bulshakaab hosbital baha caafimaad lankabay hadda laku bahayo bulshakaab sbeshaalista hosbital bulsho aaftisu baan iliyew nafbukahe daawo beerka kahayta batuulay dhan muhiime boqorka ini waafajiye iyo dhakhtar badbaadiyo i weliba bulshakaab hosbital yan muhiime babaratooy dhakhaatiir ahayn shaqaalahan busaaradaysanayna edeegsho dhamboy bartalakiinka diyaaray bulshikaab specialist hospital baaritaan i daawo dhakhaatiir bariima bajeelo caafimaad haysadaan bartalakiinka diyaariyo bulshikaab specialist hospital
bulshakaab isbeshaalista hosbital maybakinka diyaar aha dhakhaatiirta shal eesada doctor cabdiqaadir xasan doctor faney oo ka taksusi dhammaan cudureed guud iyona weliba qaliinsho iyo doctor yuusuf xasan oo
waa hagaag saaxib yaala meelkasiisin roogdan iyo sikastonin dheegaytan waliba hawada siin kulana hamiifayla wali ka guda jirnay qaybogii hore ee barnaamijka kulunka warsan walina sanglana hamiinfayla maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaa hoose oo sheegay intii isbaarooyin qabiil ha ka badadahayaan wadooyinka xariiriyow ama jididka xariiriyo wallaweyn iyo afgooye weli kale oo maamulka kahanjabay intii galnyal isla gala doona oo sii dareeran isbaarooyinkaas guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaa hoose oo la hadlay idaacadda warsan warqobadya magaalada baydhabo yo weli uuse sheegay intii wallaweyn iyo degmada afgooye intan dhexaysa isbaarooyin fara badan yo haka badanan islamaraxantaasna anan dulqaadada doonna taas oo dhibaato kale ku dhaladaas usugona sheegay intii ciidanku dareera koonfur galbeedan roogna wallaweyn ciiddii fadaasona wallaweyn sidii fadaaska weeldadaas siduuse hadalkan dhiki masar baadiyow oo waraysi la weeldan iyo waliba hadaliyay kumid tahay waaw waa degmada shabeelada hoose gaar ahaan degmada wallaweynaa joognaa wax dhib ana ma jiraan waxa isbaarooyinka oo maaragtay degmada iyo afgooda u dhexeeyay oo shacabka dhiga waxaan heno hadda oo dhib aan qabnanada ma isbaarooyinka aad sheegtay yaa dhigtay wallaweyn inta udhexeysa afgooda waa isbaarooyinka waxa dhigtay dadka u yeeliy waa taqanin ha ciidamada dowladda
ciidamada dawladda ee daban wallaweyn iyo afgooye inta udhaxayso qaar idinkaa maamulo qaarna waxaa maamulo maamulka ee degmada afgooye sidee suurtagal ku noqotay in goobihii aad maamulayseen ee isbaara ay dhigtaan ciidamo kale waxaan maamulno oo afgooye iyo wallaweyn inta udhexayso cid kaloo maamusha mara militariyaa jooga iyakaa wax lagu weydiiyaa ummadaan ugu dhigo waxaan ku rahdaa isheega laxagahan caadina khayraxaadi haado ummadda laga qaadaa dawladda dhexe waa og tahay idaacadaha waa ka sheegnay maalin walbana waa kasoo daraya marka waxawaay taas waxawaaye wax afgooda maamulkeeda iyo degmada walooy maamulkeeda ay shuqul kuleeyihin ama wax lagu weydiinayo madahaba taas waa loo jeeda
malaha hadasheen ee saraakiisha ciidankaasi maamusha ma u sheegteen in dhibaatooyin dadka ay ku qabaan ee isticmaalo wadada xiriirisa afgooye iyo wallaweyn kadib maxay maxaad kala kulanteen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baydhabo tegay oo loo sheegay oo maaragtay lacagaha baabuurta ay kusoo martaan loo sheegay loo xisaabiyey dib abaarada yaryarka iyo tanwaaweyn intaba ay kusoo martaan loo xisaabiyey macaashada oo walaweyn waxay galbeed ka jira macaashada inta ay ka gaarsiiyaan loo sheegay madaxweynaha iyo wasaaraha dalka ugu sarreeya iyagaana loo sheegay ma wax wax ka sokeeyana iskaba dhaafbataas marka laga reebo maamulka koonfur galbeed ee xilligan idinkii ayaa maamula ee, deegaanadaasi ee wallaweyn iyo intu udhaxaysa deegaanada kale idinkii a joogo ee saraakiisha ciidamada mala hadasheen laftirkiina ee ka mas-uuliyad wallaweyn ahaan ee saraakiisha marka aad la kulanteen maxay idiin sheegeen waxay noo sheegeen in dad aan loo jeedin telefoonka lacag loogu tuuraayo oo qabaa-ilo oo deegaanka ba- ku dhaqaalaysan lacag loo tuuro oo ba- gaadiidka jidka maraayo telefoon aan loo jeedin oo hawada loo tuuraayo dalka mau joogaa dibadda mau joogaa gaadiidka haddii oo mayeelayn ay dhahaana baabuurta waa la gubaa ma garatay way noogihiin saraakiisha ammaanka jidkaas qaabilsaneed guuto lixaad waaye sariyaha guutada waa ogyahay waa la socdaa waaya kaana la weydinataas waayahay marka dadka aad sheegtay ee aan la aqoonin oo lacagaha loo tuurayay yay ka mid yihiin walaal ani ma aqaan cid ay kamid yihiin waa qabil maana ma ku sheegi kara ciidan dawladeedna ma aha kuwana isbaala jidka dhigtana kor iyo dadku qabanay kuwana hawada loogu tuura anagawalaweyn walaweyn baabuurta ka baxayan la qabsada maxaan ku irahdaa isheeg dadki teletan loo dhiirisiy magasiyo oo kale soo tuur lacag saddex boqol soo tuur dadki waa la garaacaa ma fahamte dhibkaasaan kasoo marnay haddaan aan ku jirnaa waayahay e- e, guddoomiye ee sida aad la socoto ee deegaano fara anagana badan waxaan aamusannahay haddaan tilaabo qaadana ama oo haddana dagaal qabaa il hore loo galaan waa aamusannahay ilaa hadda dawladdan nagu sheegnaa wax wax ka qabana male maxaan ku idhahdaa ii sheeg arrimaha noocaasina waa soo faa'iidahay maalin maalinta ka dambaysa dagaalka aad sheegtay yaa idinka hortaagan ilaan maamulaa tihiine ciddii aad u aragtaan in ammaanka qalqalgelinaysa shacabkiinin dhibaataynaysa inaad la dagaalantaan cid ma ma waxaa jirta cid idinka hortaagan ciidanka annaga markaan dagaalamayna maamulkii oo maxaan ku idhahdaa koonfur galbeed intuu basaryo qaata maridaaya waxaa la rabaa ciidan amar la siiya iyo saraakiil amar la siiya la rabaa oo hawshaas gasha dee qabaail baan kasoo aruurinaa ciidanka meesha jooga ciidanka dawladda dhexe waay waayahay ciidan koonfur galbeed oo maamul goboleedka uu leeyahayba ma jiraba ma hayno oo oo- oo walaweyn joog dawladda dhexe ciidiyaa dhibka wada marka waxaa waaye dadki waa dhaxmoodi maxaa lagu diilayaa daawadii aanu qabatay maxaa lagu badibaa wa maxaa maxaan ku qabanayna marka kuwii aanu dacwoon lahaa waxau sheegi lahay naftooda dhibka ka yimid yaanu sheegaynaa marka adaan ku weydiina shacabkii canshuur baad ka qaadataan ee gaadiidka wallaweyn imaanaya iyo kuwa ka baxaya intaba canshuur baad ka qaadaan shacabka aad canshuurta ka wax qaadaan cashuura ma qaadno mar annaga wax cashuura hoy degmada qaada hal shay one shilling maalintii nala magacaabay iyo hadda intii ka dhexaysa cashuurta aan qaadayna dadkii ammaankooda ma soo karnee annagana ismacru baan ku darayna tan iyo marka aad meesha tagdeen ma jirin miya canshuuro aad qaadeen iyo shacab aad Ma la jirto.
xisaabtanteen ma jirtaan ku dhahay hal shilin oo shacab aan ka qaada ma jirto maamulka waayo sababtoo dadka markayd cashuur ka qaado waxaa la rabaa ammaankooda ciidan oo maamul goboleed ayaa la sameeyey maamul goboleedka ciidan uu leeyahay in la helo oo ummadda wanaxayo in la sameeyo waayo mana hayno loomana samayn Eh, koonfur gal- koonfur galbeed waxaa jirtay koonfur galbeedna ma ya koonfur galbeed waxaa jirtay ciidamo ay u tababartay ee degmada wallaweyn ciidamadii may weli soo gaarinay weli Maay.
Eh, daban dhibaatooyinkan way soo noqnoqdeen Eh, waxaad sheegtay qaab qabaa'il in eh, arrintu ay tahay meeshana nidaam dawladeed buu qaab sii- qadaa inay noqon doontaa mar lowna waxaa waaye faraha laskii gubanaa waana u diyaar garoobeynaa dhibaatana ilaahay nooma qorin mana ku jirayno dad waaye waxaan dhibaatadaan samaynahay meel aan lahaynay la guban doontaa meel aan la kelinay ka bixi doontaa ama wadada wanaagsanay kusoo dhacay maalmaha soo socda uma dulqaadan doona waxaan haddii waxa oo badela ay dawladda xaggeeda ka imaadeen oo waxaa naga qaado inta aad weerar qaadin ka hor haddii aad taqaano qabaa'ilada ay dadkaasi ka tirsan yihiin maxaad ugu tegi weydeen qaab qabaa'il ahaan oo aad u xallin weydeen in wadooyinka isbaarada loo diido dad ay dhexeen oy garaaceen oo haween ay garaaceen oy dhexeen oy lacag ka qaateen oy kugsadeen aa loogu yeeray degmadan keenay odayaashoodii iyo qabaa'ilkii kaloo dhibkaas uu ku dhacay waa la wada hadl waa wada hadalsiinay ilmihiina xistaa la yidhi annaga ay damidilayn ay dheheen ma celin karno marka ma huraysa inaan annaka markaan ma- maxaan ku rahdaa isheeda u diyaar garowno dantaan ugu qasabtay geed kale oo ku gabanana ma hayn xal kalena ma hayn ma u sheegteen eh, saraakiisha koonfur galbeed iyo wasaaradda amniga koonfur galbeed si arrintaasi wax looga qabto waa hadeeran wiilayna gobernatoraha cusubaan hadda arrintaas gaarsiinaynaa Eh, koonfur galbeedna waa gaarsiinaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amnigaba waa gaarsiinaynaa madaxweynaha waa la gaarsiinaa waxaan kugu dambeeyana maalmaha soo socda naga soo baxaa wiilayna marka guddoomiye markaan usoo laabto ee degmada wallaweyn waxa ay ka mid tahay degmooyinka ee qadiimiga ah ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale ee meel aan ka fogeyn waxaa ku yaala ee, ee, ee, saldhigii beledoogle oo inta badan ciidanka danab lagu tababaro Ci- ee, degmadii ayadoo ciidamo noocaasi ah oo weliba ciidankii soomaaliyeed ee, wax yar ay u jiraan saldhigoodin oo meesha ku yaalo sidee suurtagal ku noqotay in degmada iyo hareeraheeda isbaaro la dhigto dhinaca kalena qaab qabiil ee liidinku aboojisheed abtida waxaa waaye nidaamka oo guud hadduu qabaxadira ciidka inta biyo kusoo labnay dhulka kuma degaan waxa waaye haddii wixii ay iswaafaqsaneen waxaa la rabaa horta guuti lixaad hadda joogto wadooyinka ilaa beledoogla guuti lixaad kaliya xukumaya beledoogla fadhiya kuwo kaloo iyakuna ciidamo ajnabi ay tababaraan jooga oo fara badan kuwo kaloo hor lahaa lagu soo daray wax iswaafaqsan oo maxaan ku idhahdaa nidaam loogu hagaagalana uma jeedno ayagana howlgal iyagana howlgal gooni ay wataan oo baadiyaha ay aadaan oo tuulooyinka ay aadaan maalin walba iyagana cabaaba ka yimaada oo dad baabuur ay gubeen oo shacab leeyahay dad shacab aha la dilay iyo walaxaa lasdaba gidbiya iyaga naftooda dhibkaas ah maxaan ku idhahdaa laga soo sheegana marka wixii wax iswaafaqsan maaha qaab jadwalaysan oo nidaamsan oo nimankaas ay ku shaqeeyaan wixii biiyaanna meel loogu soo hagaaga maxaan ku rahdaa naftooda dhib weyna iyagu naftooda ka jira xaggooda kuwaana dhib ay nagu hayaan marka waxa waaye waa arrin gusobere laakiin kuwaan isbaarooyinka noogu daran ugu dambeyntii saraakiisha ammaanka ee koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya maxaad u soo jeedin lahayd waxaan usoo jeedin lahay guuti lixaad nidaamkeeda iyo madaxdeeda in maxaan ku idhahdaa xal loo helo ee xal loo helo oo dowladda dhex xal ay wanaysan rabno Way.
waxaa sabta saraakiishoodii ugu sarreysa haddii iyaku wixii ay xukumi karay inay sheegaano gacanta taagaan oo nimankaas tuugu ama xukumi karna ay dhahaan ama qaab ay noogu same noogu sameeya ile waxaa waaye lixdan kilomitr waa buurlada dhexdooda lix isbaaraa taal lixda isbaar toban toban kilomitr isbaaraa taalle amniga inay sugaan oo dadka baadiyaha timaada oo dadka baabuurka magafaha ay ka nabadgeliyaan Ah, maxaan ku idhahdaa waxa waaye oo nabadgelyo lagu maro wadadii ma yeeri karaa waana tahay ninka hadlisay kule marka waxaa waaye waa shudi shudi shudi shudi waaye marka waxaan sheegi lahay nidaamkaas in la bedelo haddii ay soomaalida dadka shacabka ay diirinaxayeen oo wax soomaalinimo iyo wax damiir hadday leeyihiin taasaan sheega waa hagaag dhugunsadayaelkaas weliba ay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo waraysi si ay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
nuutayo xaqsoo dooba doowa kuwiin doomaya duhurdeere downamo ma in kuwiin lan wali dantiisi usuungorodan dhallanyari isku duubantay dagaal wiingala suubiyey wal dantanka jartay unu deeri waasinayniya lahanin diyaariyay geeka deed adag ninsheeniya nootaayada hagsoor dadow ku faa'iidaysineen nootaayo hagu sooraso dehertii adagaraka dukumintiyashatiin diyaariyaaso hodahaylikii kadoodiyaan dubeesatikin reebaso dool haku gal ii danaysiin hayne diiwaangalano doonka jarne dowlada koonfur galbeed ii dowlada dhexe dhalankaas kala duugano iniyo dadka walanqobata lahanduubay lahan diyaariya fursadaa'inkayninseenay dalaalinin yaaluwa danteengaa ka jarte dadow kooya ku faa'iidoysaneen nootayada xaqsood dogownimo ayna daarne sidaay aynin gambaynay dulmagaa laguku badbaaday diiwaangalaneen guryagen dukumiintin suubsaneen deerneen nootayada xaqsood edeega doorka ee oo nootaya xaq
markeli markel waliba sanglena hamiin fayl wali dhugunsada ay tana qodobadii barnaamijka kulanka warsan oo faahfaahsan walina si toosan inkula dareertani siyo tun isiyo dhibic lama aalada satellite iyo live streamka kulankii inka horeeye oo laka xasiliyow amniga maamulka hirshabeelle iyo waliba ka furmay magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weliba geeka laka goboday kulunlunka hadalaya xasiliyowka dhanka amniga ee deegaanada maamulka hirshabeelle walina kulunkaasi ha qaban qaabiyey wasaaradda amniga gudo ee dowlad goboleedka hirshabeelle kulunka waliba goobroog ku hayay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya mas-uuliyiinku dareerti wasaaradda arrimo gudo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo koonfur galbeed maamulka gobolka hiiraan agaasimaga wasaaradda arrimo gudo ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed dayrow yaa markiha dhammaaday shirka warfidiyeenka la hadlay usugona sheegi anti ammaanka laka xaqiijii doono kulunkiiyo geeka weeldhadan waxaa la rabaa soomaaliya waxay noqotay federaal federaalna waxaa la yidhi ma state ha la sameeyo adduunka federalismku waa jiryaa meel kastau ka jiraa laakiin wuxuu ka soo bilowdaa hoos kor u aadaan An- annaga keennu kor u ka bilowday hoosuu soo aaday maadaama uu kor ka bilowday hadda waxaa jira dowlad dhexe iyo waxaa jira maamul goboleed waxaa la rabaa maamulkii in inta la daadejiyo heer degmo heer tuulo heer oo meesha ugu hooseysa la gaadhsiiyo waxaa la- marka la rabaa in la ogaado baahiyaha jira hadda sidaan ognahay beledweyne oo kale biyobaxa kusoo noqnoota haddana saddex bilood kabacdi abaaraa soo gasha haddana muxuu ahaay laakiin adinka waxaa laga rabaa ool hirshabeelle oo dhan inaad sheegtaan oo degmo degmo iyo tuulo tuulo u dul istaagtaan oo tidhahdaan degmo hebla waxaasay u baahan tahay tuulo hebla waxaasay u baahan tahay waxa baahidaasaa jirta ammaanka dhibkaasaa ka haysto eh, saldhig boliis ma lahan isbitaal ma lahan caafimaad ma lahan macnaha waxaasoo dhan inaad inaad sheegtaan baahida jirto hirshabelle gaar ahaan tan hiiraan haddana inaad sii sheegtaan kadib haddana tan beledweyne inaad sii sheegtaan waxaasoo dhan marka la uruuriyo yaanaan hal mar wada fulin ka soo qaad hadda beledweyne degmooyinka ugu horeeya oo la rabo waayo in laga dhiso dowladaha hoose waa kulankii ugu horeeyey ee noociisa ah ee intaan oo qaybood ama ay soo abaabushay oo ay wax ka wado ama intaan loo abaabulay lasoo fariisiyey ma arag wallaahi kanoo kale in maamulka heer gobol iyo heer degmo odayaasheennii dhaqanka ganacsatadeennii ya gabdhaheennii ururkeenna haweenkii aqoon-yahanadii meel intay iskugu yimaadeen gan- laga tashanayo war sidee waxa annaga aan leenahay annagoo haysanna magaciistii aan heer gobol iyo heer degmo heer tuulo heer xaafadeed see uga tashanaa waxaan dhihi karaa waa kulankii ugu qiimaha badnaa oo anigu kolley ka guddoomiye ahaan
horseed international hospital isbitaalka caalamiga ee horseed
hasalay habayri anu hubun hubunga an gawoobi ha kaarse koo degin horseed international hospital iyo ilbaabadii hadda la ballag may hooliye eh xarun caafimaado lanhilowsanaaye horseed international hospital xarun caafimaado heer sare ew adeegnimo lahan ku shaqeeyay hagaagsan horseed international hospital heer sare dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer hadal degan ii hoolkarnamo lanka deerana iyo weliba shaqaalo an hagarsadaana hujeenka jarne hooliyo dafdaf eh xaruntiyo ka howlgalayangu horseed international hospital xarunta caafimaadka ee horseed may ballabtaa qeybo shal duban sida qayb farmashi eh qeyb dhaqtarka fadheeda bukaanku sikataa bilow qayb jiif emergency eh iyo weliba qayb shaybaar amishiimadii casri ah sida e c g oo laka ogaado udaraaka dhew wednaada hididahiri maayaan qiibo biliiridaan iyona weliba qiibo wednaad oo dhambala maayaan wednaad oo garaamaasa ford d ultrasound oo suna laka ogaado uurka jarka sida onaga ololada ka jaray nin magal
waa hagaag dhegeystayaal qiimo iyo qadarinta weli weliba noola dareertana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala barnaamijka sinsaari waana siinla dareeryahay saaxiibkay maxamuudna dhiniga farsamada iyo galan weyn oo sii haya maamulka degmada berdaale ee gobolka baay waliba sheegeen intii haba cusub iyo an sugu doonan ammaanka degmada berdaale iyo wadada xariiriyaasha awdiinle iyo degmadaasi guddoomiyaga degmadaasi berdaale oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaa waliba uise sheegay intii hata degmada ammaan yeeto isla marxantaasna iyo bileeri doonan ammaanka sida uuse hadalkan dhiki maruus arrimooga sio arrimo kale inku warbi waliba hadalje kumid haye
ko horta may salaamay wel raais socdaha salaamay wadalma idaacadda yaana mahadnagay oo hogaanku sidiinan macna meel raais ku hadal xaaladda berdaal waan kala xaaladda berdaal iran faylasi oo lafta meel raais hasi dhigan mijar alxamdulilah walig waa beeran oo in raais ida aranay xaaladda guud hata ammaankii wala kulliyadan faylay maadaama ee maalmooyinkadi dambooy ee degmada tan iyo xilliga adaseti wali la sheegay intii isbedel ee dhina dhina fara badan yele iyo suubsati ee may kumid eh isbedeladaada degmadaha ka korreydi wallahi isbedeladun aad usoo bele weliba rs bulshadii oo dhinacyada kala gadisanaaya iska hilmi ismaanaha rs maamulka iyo aniga bulshada waa shaqeynayso beeraha iyo ganacsiga sida iyo aniga rs sidii ka hormari lahaa manaha degmadaas iyo aniga waxbarashada iyo caafimaadka iyo rs manaha bulshada sinmeelka nool manaya helfada in biyo nadiifa taas daraade weliba ama rs maamulka weliba howlbada qobdi say waa mid rayidka guulaysa iyo iskiir macnaha qaybo bulshada kamid ah shardigiisa jawaabaha ama shaqeyn maamulka horumarka wadeen hadda wali gobol rais maamulkaasi dowlad dowlad ku arrin yahay waayahay ee iska xirowka dhinaga bulshada markii laku reeba ee daban ololagaaga khudbadeeda jeedeedii waliba kumid tahay in ceelbiyood oo biimaange ada kahergeliyaasa degmada bergaale suurtagal naga tahay inaad suubida ee ballanqaadyadeeda horeen ballanqaadi wallahi ballanqaadyadii weli ka dhex jarna suubi ahayna hurul waliba meelsanana marahayta inkastoo ballanqaadyo badan suubi hurul waliba si bulshada ka korfadgeynaikas kuraafadi irfidadahay inkastoo asbe rais motoorka oo manaha tabiyo magaalada si ay shato manaha xaaladiisa isku faylata magaalada diigadifayna suubi hata diifayna dhamahay hadaaini waxaa la daayday manaha sidii manaha magaalada baaxadda iyada weynta sidii laguna geersinay kadhamanay iyo kumaanama lahay ceel gacmeedkiiana warara waraba meeleeh wali caqabad inta badan ku surunta ee wadada xariiriyaas ee awdin iyo degmada berdaale ee daban markii la habmoodow inta badan ciidamo fara badan lanwedna ma marow ee daban ee qorshoosinka qorshooyin may ay arma wasiinisin kusuubidaan wallahi wadadaas may hataan diyaariyahayne dad yaa diyaariyahayne oo ka shaqeeyeen labada diinna ku binaayeen sidii manaha weel raas cadowga meelaha gabado manaha meel fadla ku araga waana nusku dusaaca labaatan shantaas kilomitr muddo dhow bay fadaanaynuna jidka labadiisa iyo boqol mitr ilaa boqol mitr una binayno sidii manaha ammaanka wadadaas manaha yaa nadiifa nagata lasa ka dhex garna tukale waliba maadaama ii sheeg weel raas isku herka oo weel raas magaaladan hata faylay howlana tayadan faylas waliba weel raas dadaalahayna insha allah muddo dhowna iyagu weel raas natiijada wal arag doon ay garabsiin kusihay in wadooyinka ee labaatan shan kilomitr oo kale isin ooto ku gurtan wallahi bulshada dhagteena iska taladahayd reerguurta iska taladahayaan wallahi hata maana howlgalkaas suubiyahay si maanaa ku faa'idaysta maanaa meel raayso bulshada maanaa kanoo degmadaas bardaala sawsa waliba howl waliba meel raayso ulayaano ma howlna hata heedku sugaan mee waliba ammaanka inuu sugna weli maanaa nafada waa jawaasheeda saarayay
waya ee qorshadaas mooye majar maha qorshe kale oo ammaankiisan ka ilaali kortaan kullay ammaanka hata weliba waata umarahayn aan hata labaatan farsama marahay seebahay anagadahay walata qabadan hata kuluqulunahay male laakiin magaaladii wayba leeremeel rais labaatan shantaas baalgaleen uga mara korole laakiin waan labaatan farsama marahayno anata meel rais hata dhowlay kooyi shambilil kurogi weydin hata bidaal kooyi halka waliba wadada isku faynas laakiin dadkii eelda koobsiyahay kase waya ee daban adi gudoomiyihii degmada eebto inta badan walikiila dareere ciidan adakiin gaar ee daban hay-adihii sida suurtagalka nagadaasi oo kalsooni kaga qabo koran in seedaan degmada kullay uniba diyaaraya uniba maamulkiye la-ana laakiin bahad uni jiyeen waana ku nagaana sinagda geliyaka jireen sinaggeliyana ku nagaana wadada walata oo meel raas oo wiino dhigaati jara male ee dadka wala meel raas maadaama meel raas nimankii cadow yahay banaanka jaran taas darajale maana wadada ka sheerna kuubsaday maayo walaata dhibaatada kabna male walaba meel raayso hata tageyno male walaba wabdi akhbaaraadii war helaan kooye waaye wadada hadda xaalad hele kasila mara koran wali ata gudoomiyihii oo ergiyo doordan mise golo deegaan iyo doordan ee daban dhawaaqno wali la sheegay in golo deegaanka lafdiriyo iyo mooshinkoo sheeneen mooshinkaas may ka saabsanayay sidayse an aragdeeda markii arrintaas xildhibaanada golo deegaankiio ka dhawaaqeen wallahi hata wal mooshin oo hata meel ku sheegay ma jaran xaalka eedaan faylay xildhibaane howliyo welilan dhibaatuna hata meel raaysun hata nahaayo male walata fog qabseen heli jaran male shaqada sifeeleen saas xaaladaan eedaan faylata waya inka dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee koodhugun sidaayt idaacadda warsan ma in sheegi lahaytay waan ka boori lahayd wallahi may kufaaidaysayni manaa dhis garab qabsada cadowgan banaanka jarabkii lankamid oo lahay waana nusreebu lahay bulshada lankadeegi lahay taasa manaa ayaa kufaaidaysay
القدس electronics stationary and cosmetics company kambaniga elektaroonikada ee alqudus
weli aakhir adduunyadu eleentiye aadaneega kolay tameen electronigan adeegsaday adkaysiikii aabaqada walin iska faane wal ogaaday alqudus electronics stationary and cosmetics yalan orore isku dhama eh koy ay noga hakaareen alqudus electronics company australia ambo italy umanga abudaweya alqudus electronics stationary and cosmetics obaydabo kataalua adi iswarsado doonta elif ilaya intii isinsho stationary e iskab adeeg hafiis idogosorshan dhamanaay oo weliba asri ahaan inka damboy weeye adduunka laka isticmaalay ee carwada laakiin kuu siin alqudus electronics company hege kale cosmatics kagowoysoy koy ka dhaysoy korkaa kurigoy cosmatics kulishay koy arageen kumanaasiib le kabakan kaleed ku isgow badan meelilahakiin kuusiyo alqudus electronics stationary and cosmatics company cariiri mee alqudus electronics afarta jeeha
dadka dhululka ka gadow magaalada baydhabo ah caasimada kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed walibaan aragaayan anti notaayada iyo etato eed anka faraxsanyin notaayada iyo walaya gobodaas walinin faahfaahiyey oo waraysina la weeldhaday weriyaagana mukhtaar sheeg aadan darma eeda amaasandeen wariye dalmariyo maamulka idaacadda warsan horta saadan sheegdiyo ereyga nootaayo soomaaliya badanaa nootaayada inkataaya markan gaar ahaan horta magaalada una kanoola baydhabo waaba may kakasaa dadka boqolkiiba wal hal kara kasaayan nootaayo ereyga e laakin kukooy gaar ahaan maya talyaani waa talyaani aan laga isticmaalay laakin notary kukooy maana walqorow maana walishal qoradaw markan nootaay sora nootaay korea koonfur galbeedo markan nootaay meganijiyada meel walakashal qorda sofishal walakashal qorda oo saaxiib wasiiri oo madaxweyne ka shaqeeyaso ogolaasho sharci haysato laakiin madax banaan arrimo bulshadana maana dhexdhexaad ku ah markun hoobiya nagati erey ahaan nootaayo walqorow eto may qoraase markun
may qoraase wal alla waliba la shargaladaa waliba la hediyeeyaa waliba heshiisye ah waliba oo dhaxal koobyo ah wal kasta oo tallaabo ee la qaado maana diididaamban may qabte iyo sharciga oo maana adduunka iyo wala dhamantaala hadii wal la qordo maana ani ada hadii wal shargadaan ama wal keeliyaan wal kastaba qoraala fayle marka nootaayada may qoraasa wal kasta sifa sharciyan qoraasa oo sharciga islaamka iyo kan dalka daal gaaraan koonfur galbeed waa fasiraan qoraasa sharciyan wala lisha qore wala la qoraan wal adu maana wal meelele qoraan masaayida suulan tiyar laakiin wala sameeyo maana sawirin ku qaade baasaboora dhaweydi id hooba qabo oon qabna ankiiraan hataa sawiro iyo rasuula lagu qaadan markum aylon gore
maylin qore lama qof walshalkadaasu baawur haatoy guri haatoy beer haatoy lan walibe oo dhul ibaysla lan mana oo waldardaaramaw sheerarka dadka u shalgadaayan heshiisyada oo shirkado gudaa iyo international ka egalaayan dhaxal koobyada dada dhaxal ku dhexeeya koodow araajida maxkamado barista wakaalado mana tusaaleaamara guri kalata nootaayada koesa nootaayada warkoo qoraasa lanka wakiikoa kengada korse sharciga kengada walaagastan iyo wal alla walibo sharciga buwaafaqtino ama la tarinba ee walaasnaan gobdaas marku nootaayada wal hal qof furudu kor waa
nootaaya sideeda may oo mana oo hataa horta warka ganacsiin kale magaalaatanka jaro badana kuduuyi nootaay lan oo sharci gorada iyo ma dawladaha ka-aaminki oo mata dhexdhexaadana garsoora nagada madax banaan wal alla wali ganashay kaalaw islakaleysaasmaw wali isgorona sabi sharciyan qoraw iyo malakaamin wal oo shaksi hal shaksi lakaamin maana isulakaleysasme isu maana walaaseedlinka damboya markuu hoolaas oo dhan markiya nootaayada qobdaas markuu meel hadda tusaale aan ana oo kale hoba ana meel furudo nootaayo ana ero walka qorodo si ana markuu dokumentiyaalkaas ana qorawlay maal nolol maalmeedkaas ana un ku helo oo kale shileeday markuu hoolaas oo dhan qobdo kore maadaama meelini sharco ka jaro oo dhaxal koob ka jaro heliisi lama shirkadood galaasa ka jarta baahi badan oo dad goroda u aqoonto looyarnimada oo abukaatiyaal eh ama sharciga oo islaamka goroda oo dhaxalka oo kale dadkaas oo dhan inti iniskooyaan ya furuday mise hal qof ay furudi koro
may furuday lan hal qofa furudi koro halka qof laakin shuruuda kiira may shuruuda kiira anti lan oo oo may waa shareecan luga barabi eh sharciga kasaw baajin kiiraan wedadu shuruuda dawlad degan maanaha isku buuyi tusaalehaan ana hadda lamasana iyo kaadati anti ana barnaamijka oo ha dhamaystiro oo maana koonfur galbeed iyo federal ha ku dhamaado maana taasna male marba shuruud marba meeralkiile wal al waribo oo maana shuruuda sanadkii kugudo ma inkeer markan laka koome laadan horta lama sharci aan loo gabo oo maana baaj kuwadadu maana sharcigii wal ku kasaaw oo heerarkii wal ku kasaaw oo wal isu gobdaa og maana horta ko shuruudi koreje isu laka aamine isu qaranka la- liidiibeed saaxiib wasiir ankeer ilaa saaxiib madaaweyne maana ka shaqeeya wal alla wareekarishay ka hadla waxna taas maana kas dhisuuko in bara oo beela ku qaadaayo oo ma- maaragtay oo baragyal shirkadan email ku furada email kala sheegadawn ma eh la shakhsi la aamine la kaasa maajina tii baraka qoran isu wari beel ka hadla oo isu masuul ku ah dhanka oo ma ka shaqeeya oo maana ilaa heer madaaweyne iyo ka shaqeeya markuu hoobo heblow nootaayiistuu la ero oo kale mayu shuruudo dhan ku baahan yahi qofkaas inuu isu buuyi inti nootaayada aan furana ku hor
shuruudo isliinku baahni eh, horta m- m- mana maamulka guud ahaan ma- maamul maamul goboleed horta kii sharciga oo oo federaalka bilay ka dhaqmaya ma- si marka marka ku raa maamulka oo somaliland oo sharci gaar infection shuruudo lagu faa koow marka koreeyta may wallan horta maskaxaan nafsiyaw oo ma fayda p deris afartan sana ma- oo der soddon iyo shan sana aan keer malaha beela qaar soddon sana ergaata soddon sana lan deris kuwiina lagu fade lan oo macnaha baaj macnaha oo ma- ma- oo oo- oo sharci aan loo haysado ama loo haysado kor Ehm, ama sharci aan loo lamadii oo iska haysado kor Ehm, may kale lagu faday lanka lan ota macna kaado kor oo hanti ma guurti alle oo barku macna wari isu dhalishay ka hadlaa wala kale saas ma koro dadka kale ku dambu yihiin lanki ma- isu walku qaladu mana wala xusmadu isu qaado dhafiya dawladda jaankuweesha lanki isu walankadu mana sifa sharciya dawladda kale mana dokumentiyaalkan ku keediye dawladdan kiile oo dawladda haddii yaba cashuuran qaadan hadda dadka aadi leeba badanaa day walka shalgaadaan safadaas marka sabab lacalla mustaqbalka dawladda koyto cashuura rogdan boqolkiiba war yeelata dawladda kiile wasaaradda maaliyadda dadka hore maraa sax mar baad la sameeyo meelo walayaal xidmeer khidmada kufaha ku qaade us- muhiimada sankuimab waa umatasi in dhexdhexaadi badi oo dadka deeri koran wasaarado iyo meelo kale deeri koran iyo dhexdhexaadiyo mana garsoor wal-an wariibo oo lanayska haysan iyo garsoorku iyo mana garsoora madaxa banaan bulshada garo oo weli ertay muddo lama sina ayaa i qaadatay in aan nootaayada furo intaas markuu may inis keenaasay ha aruuriyaasi
antaas may oo la aruuriyaayay maadaama unu ma- ma- maamulkuna surun la leeyay federaalkiina toos wal antilaa qaada kor leyn kooyo korna maamulkiina maana isna sharcigi adiiba kasaas dastuurshay aan diyaarsanayn borseeska dheer maana satiyo wal ka dhiiban injarna oo maana aan degsanahay injarna marka ada- ma- shirkijaraad inka damboysay oo jooga ama joowarka dhiyaay markaa ku dhamaadiyo ku baata la ogolaaday anti oo nootaayda inka horeyso koonfur galbeed safa sharciya lindiwaankiii nootaay xsoor nagatu marka beledka baxdhowka shaqeyaasa wal alla waliba sharciya iyo qobolaas walaya qobolaasana kolley ma badan antaba kooba koran laakin wala waliba garsoor eh oo maana dacwaba layska haysan oo ma- maana wali shalkada ahaadeen wali dsl shalkorda ahaadeen araajida maxkamada ahaadeen kala bixinta ahaatee walaalasa shaqadayaata nootaayayaal kale bay dhawo kiyaaleen oo lakashal qoradaay araajida dhulka markii la shalgadaaw i baabuurta oo kale dhalinyaro badan ha ku shaqeeyaasa nootaayadan xaqsoor eh, taas kale oo furan may kuuga diisanto cusub oo ye bulshada uu ka la wadaago korto oo la ero koro haan i haanga nootaayada xaqsoor eh, ku bedelanto nootaayooyinka kale ee dukumentiyada caddeynta dhul in la shalgadadi baabuur la shalgadadi ama beer la shalgadadi
markii hore adarka koodhaa kale markii hore nootaay ma jarno mana walala shalkordaa inaahina walamaqosa keliya melo mala seeday laga shalkordaa documentis hayan lahayna timbar ang lahayna sawir ang lahayna suul ang lahayna hayan mana mee mana nootaay me taas meel wala ka shalkordaa araajida ka shalkordaa laakin nootaay walaa isku duwanta lanka wala usaley baawur sheema documenti alka fada iskalahaadi ama beelisafadisagaadikoonotahay oo maraskumanasimeel isku diiwaangelinin inta kale amarka diiwaangeliniya la sheegaya haanas wali ha qoraama wareejiye mana wali dokumenti dawlada kubayna wareejiye wali on lanka dokumenti haysana mana safa sharciya mana dhulshe sugnaashaninka sameeya mana dhulkeli beela abreeda minumaal halu walaasna marka leen qobadu kubaada jalwilea masari noolaad markii hore jareen mahayna nootahay mahayna lamadi hobayliina way kooyen warka doolasin waraay waliyar oo al dollar ibal amla jumqada mara ana suwe jire si ma walo lang lang ra kor me tanga dino tay tim bari ke dedim shay la tere par salam par la te wali thala o bolsun balawat sun document jo ke diye wal al wali aqwalla wala ka kadu tinta allah mana iskamu mana me mariye walan walan adal lata ama milihi mana bakar marka ku gadas wal al wali no tay wareejidi garanti way mana yeeda da suuq eh dadku ku koy bara iyada qaadas bara laakiin iyar may muhiimada keenay wal meer bilin ka tirsan oo tirsan lahayn oo sharci balahayn waa ma garaaso tusaale marka una haqaadana dalaalinga dhulka shalgadaas lama qofa dhulkana koona gadade koona walangade dalaalkii inisheeni lamaadi qof iyo dalaalkii joy markhaatiyaalaas la jaraanba notaayada siinka koyan marku dukumenti caddeeyow dhulkun ini shalgadani nin qorba notaayadi leeri mashruuda kiiraasi markun oo ku horeeyey inta dhulkana shal wareejina ku hor
shuruudo oo yarkiiraasu nootaayda may buwaa kow lamada fasaayadiidi marka bay lukooyan may oo shuruudaha oo damkoreydu ahaa anti oo danku walahan dhulku iskule dukumenti sheeno dukumenti mana anti sheeno bilaaw dukumenti markuu sheeno kubaatan laadal kor dukumenti oo isu sheegna dukumentiyaas mayday naado koranaati baydhow mayday taalad kii hor siyaxbara oo mana oo wakti hor ahay iyo may kale lay ma- ma- taalo kore ma- dukumenti cusub oo hadii dawladda safar looga amdiyaasu lamadaas shay hadii ya badan aba milan kuale lamadaasna marka hoob walaagida edin isu balaayo waa siyaad barbarka lahay dukumentiyaalka material number china saayayaal china sirian hoob dukumentigaas saha ay walaagi wareejiyaan dukumenti hoob isu hayo isu wadan eforne markii hore kagazi maynagadaas inti dhulki shayba macna seerninka nagda isu lahan sugu seeka lahaade naftiisba la arruta maynu maalna koy bulshay laha idahay laha sugu laba qof damaynu maale laba qof markhaate oo loo qaateenayo dhanba maaragta nadiifa la aamini koreeyin marka walaasnama buuldiriskila ogaa bulshay laha cabro naqshad laha sameey bulshay dhan markaas kumaata isku galo kor ama walkumada isku galo kor walna raadi kor laakiin wal dukumenti laayna tehraac laayna bataada marba ma qoraano weliba ongoroday nootaayada weliba waa shaqadii ini marki dadka dhulka shalgadaw i hangadaw isla kooyaan kureed ini hor arjiga lunku qoraane oo nootaayada bahaaso dhulkii seedaasoo ah cidaayas lahay dhulkii meelikiyaali iyo dadkii lahay oo documentis cadeeyaw lagu fadaw saasaan gurada meegaberi markuu dhaadadaas uhulaas inta ka dhajartaan si dhulkaas inshal wareejidaan
onumaynin fududa lankaasi dukumenti wedu marka dukumenti in lahayna le dhibkaasni tawno hobla dukumenti wedu fududa hob dukumenti sun wedana yadan taka sabaas marka anti dhulsheyn la sheego onu wal cadlay jalkada kor laki mayle kaadaas waqtiga kaadaas wal ada geerku iyo kaada kor anti dhulsheyn la sheego maamulki milkoyn dariski la ogaysi lanku sulaa dhulkan laaro dhulki sidii lakasaalaha kacabro dhisaan wala ralisana naqsade kuley dadka badan aad argeen dadka qaarna way tusi doonaan dadka kuley una badanaano ilaka tuse marka laan samey meeloonka dhow la argo abrishay dhan hadaado maamulkii walaay marka meeloon sada koye lama isgobta minimaalka lama gob markaateen koye sawirayla ku qaade adimada ku qaade mara marka iskuushay lahado reen sugo sulle kaas kubaada isku gade marka maygaas bartolaasnana halberiga dhulka lama sirdiisa qaadaan uno waliba bee way hormariyeen maana markastaba lama qadan isuliyin walaasha gadan badan waqti hay dadkaar way hormariyeen laakiin dadka kale oo sugnaashada tooska dadkaliin sameeyo dadkaas ma wadad oo feel la geliyaa laba maalintiin baaba la weere laakiin dadka bee shaqadii cusub geedin gobole
qorsada waliba kumid ah langadaday haddana lankii kala laku sii gaday lankii kala laku sii gaday laha ka qobsadaayo ani leele eraw oo kale haanaas oo kale waayo aragnimada markaad isticmaala may sheene oo isin ogaateen inta isin notaayadun notaayadun furu siin furunto oo haanan aragdeen ini laka dhamaayo koro hoologaas
un maadaama un shargoradana oo nootaydin un nootaydin koreyti koonfurkada nootaa aksoorna wala una halaragne oo mana meeli taalana dhulkorta lama siyanen iya dhulko banaanka jare mana lankile ma ogo mana wa iska haysade mana dhul banaan mana limit male mana dhulkas dhibshay badanyi mana badanaab una mana afaarje magalaan dhulkanka muhimsa waa una ulayska saarahan beridkan oo una degna kan ee baydhow walaanta badan lakiisaasma waata oo dadka sheegadayan milki aan sheegnaay may wa dhulka la sheegnaay dhulkana kii siyaad bari sharci haayna dadkii winaya maarata badana dhabaleen dadkii rooga safi sharciya dhaxalkooda ninka shalbana oo la shalhaadin lamba booskana latalay afleen kasay horta kookaaso maana ma ibaanya maana anti system oo maana lingalo dhaxalkood lingalo ulmuwigan shalaas ulshaasadadlaka jaraan shaashabarka jaraan ulmuwigino saasaan ilshalaas dhaxalkood la geliyo safi sharciya linshalkoodka isla ee qoran ka haysan ama ma gaar walba ma haysan dad isku dhaategin markan uu kasi amal marka la shalgala uu kuma banaanka isku bursideed badani oo qortaru wal aqbo maana urbadan abu mayan abar masaran uli maamulka isku qanada najata wal badan oo tare isku siin barnaamijkan uu ka dhigay ka dhawi wala kumiyis ma dadkan hortu gudaa oo la degni bagalan ka jarna ko duur jaro oo dawladda nara sharcigaas oo garabta laga hayo oo sharciga dhulka la raabo dawladdu waa kuwa la doonto sifa sharciga ka dhiibo sukaas dhaminka una muhiimada kan hadda la degni oo sifa sharcigana linka la hayn oo liska korsaarmi oo la shalgalo maalinka sarbeeso adag la shalgalo kana sugoo shay muhiimada saarayn
markun dhiniga oo wasaarado koonfur galbeed soomaaliya wasaaradii xiriirlatiin oo koonfur galbeed ahaan notaayadii iyo la shaqeeyaas oo yahay hoosteedaas
wasaaradda un oo la shaqeyn oo seedasu maadaama una garsoorayaal adna mayba wasaaradda cadaalad iyo garsoorku wasaaradaantaas hooseedan laakiin heer ilaa garsoor adibka taase maanaa sardiid oo kuwiina waa kuwiila oo dawladda kumaday ilaa heer madaxweyne iyo maana kiiranta marka laakiin wasaarad ahaan wasaaradda garsoorka hooseedan laakiin roogu oo notaari roog garsoore madax banaan
markun unoha koobaana notaya hagsoor markii geekiya furunta oo baydhawo yaala may geeka la erakoro doctor xuseen reer baydhabo la wadaago korto oo notaayadu adeegaas iyo adeegaas iyo dhiibaas oo dadkana hajakiiri ma koraan dhibaatadu isa haysadowka dhiniga dhululka iyo walshaalgalashada geeka teegin iyo heliisyaalka la la shaalgalaaw dadkana si cadaalad ilanka waadixigi koro laguku baha koro dhibaatadun dadka kaareereysan ee maalin kasta baydhabo dacwadiyayaan
dadkaasi maydinku bahan kore soorta lagamayli faday ummato oo ku horeyso ama ama wadanka lasoodo ama si kale inda dhaqmo war hadii magaalada kuy unu keenina xamaro oo dadka waanin walakabaradi dadka dhaqna walakabaradi oo lakasam xamar mayli shalgaday dukumenti la shalgaday dhul may shalgada baydhawna mayli shalgaday dhuula la shalgaday dukumenti may shalgada macnaa maydi kuwade document waraaga oo macna meel tiirsan lew laakiin dhulna waa isbedbedelayo badaaakakudoajaasi macna noqonsidigo liis korsaaraw markuun wala unoqdobadaanmay kubataa shaqada unoqodo hadii todobada sannaga la fure iyo shaqada bilaawdaas laakiin jamaadaha socoto tanhate oo matiiriye iyo xaflada guud oo ilaa heer madaxweyne kugii galaw mana iyo koley iyo bii doonta laakiin todobada badan markuuna bilaawdo may samay doona wal kasta una qobadaan sida sharciya guri oo document laan magalaan wal lan kasta lan in haysan document in haysan ana notaaydi qoys sababti sukalaha iyo walaaya adaayan una iyo maamulka dawladda oo soo kaalaan iyo safar sharciya walaaji lixi khadmo oo badanayn oo maar adeeg la ee maadaama ummati deegaanka kanaata yalla ku baaqay marka may ujeedku kuwin una tanto lana may buwaata شاب أنك دم بويتي لام أباور بي باور أسمر إنك قوي مشل وريجي سام مثلا يار نبلا ولكن أورلا عال إنك سمية دور بقول با باوري بجاج إن شيء نير برسين كل جون سفر شيء من غير مركز سفر ديون أنا لا يوي ما يوي إفور ترى لو كبر دي ولا شيء غني أملا سورة كبر ولا كبر أنا بقول لو كبر أما بعار وربو مكبر وين شرط ما مركز ولا مكبر أرجع بريك تكاد شيء غني مهم كوي ما يبغى أنت لانكو والكذا safo sharciya walka gadadu maana wal ad gadadu wal hudban gadadu safadaasi maanaa baawr haaday guri haaday dhul haatay beer haatay walkas ooba helisi la gala safo sharciya lingheli marka maana la iskooba beledkan amni ahaade isku gobsi ma lahaada sagro laakin lamba airport ilay gadadu walaa la isku yaraysado marka maana dadka miro inta cusub qoy beledka hadda milyanka dhawaad arkadayaase toban sar ku baata lama milyan ma isdibgarado doono marka saasartiyada dadka wala brandindanka badan una sameeyayno may boodo idaadada hordhicaanka sheegayno safa sharci hadii wala shalgado nootaayasol maadaama nootaayada koreygata sheegayaaso nootaay dambina ku daba kooy doona oo shaqa bilaawata sidiyaba dadkana kuwaya yoona sidaa sharciga lay maraas wala isdabaaw ma shara ma isdabaaw laakiin lan kastaba may ka biraarijiyaana hadii gurishay dukumenti in halo wal cadan halo ani isku lele hebidka le in haana taasa ka biraarijiyaana insha allah doctor edi edaan mahadsanta
xarunta daawada geedo duwa daruura ninkumakay deed ali la helay waydurdursadeehe kuwaa shifaaulaawa daa'inkayningsaani udur walba lakooka daawaya bulsooy diigsada dantiinaka jarte xarunta duba shifaaullah cudurada lakooka daawaya wayba ku mid ahaa sida jiniga dhaawtis sixir buryowka ayuumanaaska umulsawyaanka dhiig dareeraga aadilahawka mandhuuraga manka bararaw dhalmalaanta caadiga la waaye waswaaska mundurmalaanta laguhurowka eradhuuraga labadhuuriyowka intaasi weliba inku badan iyo lakooka daawaye ho alla andiidnaba xarunta diba shifaaula harunta diwa shifaaula udure lakooka daawaya wallaha koo torome eh waybaa ku mid ahaa udure meedle lakooka daawaya sida busumageedka mahodhuu
waa hagaag dhugunsidayaal waliba hasadeernay qodobkiinka dambe barnaamijka kulanka wartan somalilan oo shaacidi wala horteegan wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dhowr mar iyo waliba dhiyay wadahadal dhexmari wakiilo ku dareeri dowladii tan ku horreyti dowladda hata jarta dowladoogii ku dowladdii ku horreyti maamu iyo maamulka somalilan kaasi oo lakuku warbiyay natiijada walina saas oo kale dhowaan dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan iyo sheegana hanti mar kale reedland bilaaba doono wadahadaladaasi haddaba su-aal isweydiin laya waliba eta may horsurun mar kale intii reedland bilaabada wadahadaladaasi walina ku jawaabay maamulka somalilan yoogona ha bandhigi qodobo haki anti wadahadalkaasi usu dareera wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuuro banaanka ee maamulka somalilan yo wali use sheegay arrimoogaasi oo arrimo kale mabda'iyan somalilan waxay qabtaa arrimaha u yaala somalilan iyo soomaaliya ama siyaasiyan waxyaalaha ka dhexeeya ee lagu murasan yahay ama qadiyadda gooni sutaagga ha noqoto ama waxyaalaha kale ee ka dhexeeya labada wadan ha noqotee somalilan mar walba mabda'iyan waxay aaminsan tahay in somalilan iyo soomaaliya ay ku kala baxaan wada hadallo muxuu ahaa nabadeed markaa mar walba somalilan mabda'iyan waa u diyaar inay la hadasho soomaaliya adduunka oo dhani og yahay oo soomaaliya oo dhani og tahay in marar badan waxyaalihii lagu heshiiyey shirar badan oo la galay oo ay ka mid yihiin kuwii ka dhacay istanbul iyo london jabuuti waxyaalihii lagu heshiiyey inaanay marna ba ixtiraamin madaxda matasha dowladda soomaaliya waxaa ka mid a sababta aanay wadahadalladaasi u soconayn mar walba inay soomaaliya ay dibindaabiyo iyo hagardaamo ay ay muxuu ahaayey diyaar ula tahay somalilan walaal waxaa ka mid a oo oo dadka oo dhan markhaati ka yihiin waraaqdii ugu dambeysay ee ay u qoreen muxuu ahaa qaadhaanbixiyayaasha ee ay ku joojinayeen ama ay ku dalbanayeen in la joojiyo barnaamijkii somaliland special arrangementka ahaa ee somaliland deeqbixiyayaashu ama muxuu ahaa donorsku ay ay muxuu ahaa ku caawin jireen horumarkeeda iyo arrimaha bini-aadanimada waxaa ka mid a heshiiskii somalilan iyo soomaaliya ay ka gaadheen muxuaha maamulka hawada iyo sida ay uga baxeen muxuaha soomaaliya waxaa ka mid a daabyada ay ka wadaan gobolada bariga soomaaliya iyo xuduudda somalilan iyo soomaaliya ay leeyihiin aanu ognahay inay dowladda soomaaliya mar walba ay ay ku tala jirto inay qalalaaso ka abuurto gudaha somalilan waxaa ka mid a resolutionadii ay baarlamaankooda ku diideen maalgashigii dekeda berbera marka waxaasoo dhan walaal markaad isku geysto nimanka soomaaliya madaxda ka ahi aan idhaahdo weliba muqdisho oo keliya hata nimanka madaxda ka ahi marnaba uma diyaar aha inay somalilan iyo soomaaliya wada hadallo ee nabada ay ku dhammaystaan arrimahooda
waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo gadarinta leh weliba dhugunsatana barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba hasiin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala waana siinla dareeriyaayey iniga farsamadana waliba galanguintiisi ayay saaxiibkayga maxmuud tan intii barnaamijkan barnaamijkii dambe uuna reedonku kulmaano saaxiibada noola dareeri aalada satarlet iyo life streamkiisiyo tun isiyo dhibic lama waliba siinku kutabaanay sida iyo hamiifail